casharka koo iyo tobanaad qaabiil oo towbad la'aan ah nabadgelye iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebe naxariis guud iyo mid garabba naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga bilowday aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada barnaamijka aan soo dhaafnay wuxuu ka hadlayey labadii carruur aadan iyo xaawa ay dhaleen qaabiil iyo xaabiil waxaan aragnay sida ay labadooda rabeen in ay u caabudaan ilaah qaabiil wuxuu beerta ka soo goostay wuxuu beertay isagoo doonayey in uu siiyo uuna u sii gudbiyo dadka kale laakiin xaabiil wuxuu ilaahay siiyey qurbaan laakiin xaabiil wuxuu ilaahay siiyey lax si uu qurbaan uga bixiyo buga towraadka wuxuu leeyahay xaabiil qurbaankiisu waa la aqbalay laakiin muusan aqbalin kii xaabiil su-aashu waxay tahay isaga muxuu u aqbalay xaabiil una aqbali waayey tii qaabiil taasi waxay ahayd qurbaan dhiig ah ilaahay wuxuu arkay marka taariikhda towraadka la fiiriyo inuu ahaa mid xaq ah waayo isagu wuxuu aaminsanaa kalaanka ilaaha laakiin qaabiil wuxuu isku dayeeyey inuu awooddiisa u isticmaalo si uu ila xidhiiro rabbiga rabbiga wuu diiday taasi maanta casharkeenna waxaan ku soo gabagabaynaynaa waxbarashadii qaabiil iyo xaabiil ma og tahay wixii dhacay markuu ilaahay diiday qurbaankii qaabiil towraadka koowaad wuxuu leeyahay laakiin qaabiil iyo qurbaankiisa rabbiga muu u eegin qaabiilna aad buu u cadhooday wejigiisa wuu madoobaaday sidoo kale kitaabka towraadka nebi muuse wuxuu leeyahay sida tan oo rabbiga wuxuu yidhi qaabiil maxaad u cadhoonaysaa maxaase wejigaaga u madoobaaday haddaad wax wanaagsan samaysid soomal haddaad wax wanaagsan samaysid soo laguma aqbaleen haddaadan wax wanaag samaynin dembi ilinku kugu gabbanayaa doonistiisuna aaday noqon doontaa adiguna waad inaad xukuntid isaga wuu su'aalay waayo wuxuu doonayey in uusan qaabiil dhimanin waa maxay dembiga dembigu waa dhibka dunida waa cadowga ugu xun dembigu waa maska ugu xun oo ka buuxa sunta waa dhab yar oo gubi karo tog ama geedo badan kii kasta oo dembi falaa wuxuu falaa nacasnimo oo dembigu wuxuu yahay nacasnimo dembi fala wuxuu yahay kan ibliiska oo ibliisku tan iyo bilowgii ayuu dembaabay taasi awadeed ayuu ilaahay u muuqday inuu baabi'iyo shuqullada ibliiska nebi muuse wuxuu leeyahay sida tan waxaa lagu iqaabi doonaa halaag weligiisa ah oo waxaa lagu goyni doonaa rabbiga hortiisa iyo ammaanta xooggiisa rabbiga ma doonaynin in qaabiil uu ku dhinto dembigiisa wuxuu rabay in qaabiil uu dembidhaaf doonto sababtoo ah muusan ku soconin jidka xaqnimada wuxuu isaga doortay wuxuuna rabay in uu raaco jidka xaqnimada sida aan uga barannay barnaamijka aan soo dhaafnay ilaahay wuxuu u soo bandhigay qorsho dembifalayaasha ugu noqon lahayn kuwa xaqa ah qaabiil ilaahay buu aaminsanaa wuxuu gowracay lax aan nabar lahayn cutubka wuxuu leeyahay sida tan waayo mushaarada dembigu waa dhimasho laakiin hadiyadda ilaaha waa nolosha wanaagsan oo towbadda badan oo weligeeda ah ee laga helo xagga rabbiga inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharciga towraadka hore taariikhda ay leedahay dhiig la'aantana dembi dhaaf ma jiri jirin qaabiil wuxuu xaabiil ku yidhi qaabiilna wuxuu ku yidhi walaalkiis xaabiil ina keena aynu duurka tagne waxaana dhacday markii ay duurka joogeen in qaabiil walaalkiis xaabiil ku kacay oo dilay isagii qaabiil dembi buu dembi kale ku sii daray markuu weeraray walaalkiis wuuna dilay qaabiil shaydaanka ayaa duufsaday waayo muusan aaminsanayn ereyga ilaah rabbiguna wuxuu qaabiil ku yidhi walaalka xaabiil meh kolkaasuu yidhi ma aqaan kolkaasaa ilaahay ku yidhi maxaad samaysay codkii dhiiggii walaalka ayaa dhulka iga dhawaaqayay oo hata waad ka habaaran tahay dhulkii afkiisa uu kala qaaday si uu dhiiggii walaalkiis gacantaada uga helo kolkii aad dhulka beeratid wax badan kuma dhali doono waxaad dhulka ku noqon doontii mid carara oo warwareega maanta bini'aadamku waxay leeyihiin dabeecadda qaabiil oo kale sababtu waxay tahay oo dadka aysan garanaynin laakiin ilaaha uu ogsoon yahay kanu waa xukunka nuurka ayaa dunida yimid dadkiisa waxay nuurkii ka jeclaadeen gudcurkii oo ahaa dembigii maxaa yeelay shuquladooda shar bay ahaayeen nin kasta shar fala nuurku necbadaadaa umana yimaado nuurka si aan shuquladiisa loogu canaanan dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su'aal ah fadlan inala soo xiriira ciwaankeenna imeilka waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dt com sidaas iyo ammaano allah
ka dhaac qabowgiyo agarlii ku jira nabad dishaadu hilantay laskama haraatiyo adoo hadhaac qabow iyo agarlii ku jira nabad dishaadu hilantay laskama haraatiyo huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacante walabugu hagoogtaa fidma huruda weliga lama hudaahudeeyo soomahaadso gacante waa lagugu hagoogtaa gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye wadahanano aan isla hayno areeraha aan qabanno horu maarino maarino horu maarino nabada aan wadahanano aan isla hayno areeraha aan qabanno horu maarino marino horu marino nabada
abidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne dadku waa halqudha oo cabidkoodu bahiiliyo oo daba wadaago aan kala hadhayne
haldhashonna deeqdiyo nabaddu waa haleele hawraarsan dhaha oo hadhubada u soo culaa